gudoomiyaha hay-adda maarinta misibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulla ayaa xarunta dhexe ee sodma kulan kula qaatay safiirka dowladda qatar ee u jooga soomaaliya kulanka ayaa waxaa looga hadlay waxyaabaha ka fulay mashaariicdii ay dowladda qatar ay hay-addu u ballanqaaday dhammaystirka waxaa ka dhimanayo sidoo kale safiirka ayaa guddoomiyaha ku wargeliyey in dowladda ahaan hay-addu ay fuli doonto mashaariic cusub oo hor leh kuwaasoo ay ka mid yihiin u adkeysiga aafooyinka soo kabashada iyo xalka waara mashaariicda ayaa waxay hay-adda sudma ay ka saacidi doonaan halista gaadiidka gurmadka deg deg ah diyaarinta goobaha biyo keedinta qodista ceelbiyoodyo iyo gargaar la gaarsiin doono barakacyaasha dib udejin loogu sameeyey goobihii ay ka yimaadeen guddoomiyaha hay-adda maareynta misibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa ka mahadceliyey dowladda qatar garab istaagga walaalnimada ay fidisay waxaana intaasi kadib ay kormeer ku tageen xarunta qaran ee kadigista ee haliswadareedka hay-adda kaaliyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka tigtor cabdiraxmaan waxiid ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka maanta oo ay taariikhdu tahay labada bisha lixaad waxaa xafiiska hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed nagu soo booqday safiirka dowladda aan walaalaha nahay ee qatar doctor cabdalla bin saalim nuceymi runtii waxaa ku soo dhoweeyey xarunta hay-adda maareynta musiibinka qaranka guddoomiyaha hay-adda maareynta sayid maxamuud macalin cabdulaahi hadafka imaatinka amba booqashadu waxay ahayd amba ay ku qotontay in mashaariicdii hore ee aan dowladda qatar u gudbinay walaalaha aan nahay wixii ka fulay in la isla fiiriyo oo la muraajaceeyo wixii ka fulay iyo mashaariicdii hore laftigeeda intii ka dhinneed oo in la isla garto oo wakhtiga ay fulayaan la isla fiiriyo ayay ahayd waxaa kaloo oo mataqaana safiirku uu maanta noo sheegay oo aan nagu wargeliyey in ay jiraan mashaariic cusub oo hor leh oo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ay la fuli doonto dowladda qatar khaasatan mu'asasaadkeeda halkan jooga ay la fuli doonaan marka intaas ayuu ku qotomay booqashada runtii waxay ahaaday bishaaro ama muhiimay u ahayd booqasho muhiima ayay ahayd oo looga hadlo mashaariicdii hore wixii ka fulay iyo wixii aan ka fulin oo dhiman oo ay tahay in la fuliyo iyo mashaariicda cusub oo safiirku uu nagu wargeliyey mataqaana oo dhowaan hay-adda maareynta musiibooyinka iyo ay isla bilaabi doonaan